waxaynu ku jirnay caariyadii oo ahayd wax is-ammaanaysiintii eray bixinteeda luq ahaan iyo sharci ahaanba waynu soo tilmaannay arkaanu alcaariya caariyada iyo wax is-ammaanaysiinta arkaanta iyo tiirarka ay leedahay arkaanu alcaariyati arbacatu waa afar muciir caariyaysiiya wa mustaciir iyo ammaanayste waa mucaar iyo shaygii lays ammaanaysiinayey wasiiqa iyo dhawaqii iyo hadalkii laysku ammaanaysiinayey waxau leeyahay sheekhu arkaanta caariyadu ay leedahay waa afar waa qofkan wax ammaanaysiinaya iyo ka la ammaanaysiinayo iyo shaygan la ammaanaysiinayo iyo siiqada iyo hadalka laysku ammaanaysiinayo ayaa la yidhaahdaa masala nin baa nin kale wuxuu ku yidhi niyow waxaan ku ammaanaysiiyey kitaabkan si aad u soo akhrido kii kalena wuxuu yidhi waan aqbalay oo kitaabkiibuu gacanta ku dhigay kaa marka hore yidhi wuxuu noqonayaa ammaanaysiye ama muciir kan isagu kitaabka gacanta ku dhigay ee soo akhrinayana mustaciir buu noqonayaa kitaabkuna mucaar buu noqonaya shaygii lays ammaanaysiinayey waan ku ammaanaysiyey iyo waan aqbalaynaa waa siiqadii iyo hadalkii arkaanuulcaariyati arbacatun waa afar muciirun waa ammaanaysiye wa mustaciirun ammaanayste wa mucaarun iyo la ammaaneeye wa siiqatun iyo siiqadiiyo dhawaqii shuruud lmuciir haddaba kan wax ammaanaysiinaya shuruuddiisa shuruud lmuciiri alaaatu waa saddex alikhtiyaaru doorasho ayaa shardi ah wa sixatu tabaruci inay tabaruciisa iyo hor alla waxgeysigiisu ay ansaxayaan wa milkuhu almanfaca manfacadan iyo dheefdan uu ammaanaysiinayana waa inuu milkisan yahay waxaynu nihi qofkan wax ammaanaysiinaya saddex shardi baa loo shardiyaa mid weeyaane waa inuu mukhtaar yahay oo qof doortay uu yahay ikhtiyaaruu leeyahay haddiise qasab la yidhaahdo ku ammaanaysii icaaro iyo ammaanaysiin noqon maysa qasbi iyo dhac bay noqonaysaa waxaynu nihi sixatu tabaruc waa tabaruciisu uu ansaxaya uu yahayo qof qaangaadhahoo caqli lahoo rashiidahoo toosan waa inuu yahay sabigii iyo kii waalla iyo kii safiiha ahaa dee tabarucaadkooda iyo tasrufaadkoodu may ansaxaynin sidaa daraaddeed waxba may caaraysiin karo waxay nihi milku almanfaca manfacadan waa inuu milkisan yahay tusaaleheenni wuxuu aha kitaabkan soo akhri markaas soo akhrinta yacni intifaaca soo akhriska ah waa inuu yahay mid milkisan oo bimacnaa shay isagu uu leeyahay waa inuu yahay ama shay yaanu lahaanin laakiin manfacadiisa uu isagu milkisan yahay oo shayga isagu uu leeyahay dee shayga lafdiisa iyo manfacadiisiiba isaga isla inuu calaysiya waa ansaxaysaa shayga uu manfacadiisa milkisan yaheenu cayntiisa milkisayna waxa weeye shay aad kiraysatay kaba soo qaad kitaab baad kiraysatay bil baad kiraysatay bishaa intifaaciisa iyo akhriskiisa adiga ayaa milkisan oo kiraad ka bixisay qof waad u dhiibi kartaa oo waad ammaanaysiin kartaa laakiin mustaciir qof ammaanaystay qof gala siima ammaanaysiin karo waxaa dhaha almustaciiru laa yuciiru qofka ammaanaystii ma si ammaanaysiiyo limaada liannahu manfacadan ma milkisana wax loogu tabarucay oo la siiyo xilligii la doono lagaga noqon kara weeye idan manfacadan ma milkisana laakiin marka uu kiraysan yahay waa uu milkisan yahay shuruud lmuciiri alaaatu waa saddex alikhtiyaaru doorasho oo waynaan qasab jirin wasixatu tabaruc tabaruciisuna waa inuu ansaxayo wa milkuhu almanfaca manfacadana waa inuu milkisan yahay caynta walow yaanu milkisanaaninbe shuruud lmustaciir ammaanaystaha shuruuddiisuna inaani waa laba atacyiinu waa inuu qof cayiman oo hebel la yidhi waa inuu yahay wa idlaaqu tasarufi tasarufkiisu miduu sii daysan yahay na waa inuu yahay oo aan tasarufkiisu qaydnayn oonu xidhnayn waxaynu nidhi qofkan wax ammaanaysanaya waxaa loo shardiyaa laba shardi kow midi waa tacyiino waa inuu qof mucayanahoo hebel la yidhi waa inuu yahay oo waxaan ansaxaynin midkiin baan ammaanaysiiyey ama tobankiinna mid ka mida baan ammaanaysiiyey yacnii ma ansaxayso ee waa inay mucayan noqotaa xagga isaga muciirka lama shardiyo oo yacni hadduu yidhahdo war intiinna midow i ammaanaysii oo deetana mid yidho waan ku ammaanaysiiye waa ansaxaysaa laakiin ka la ammaanaysiinayo waxa shardiya inuu mid mucayana yahay idlaaqu tasaruf waa in tasarufkiisu uu sii daysan yahayoo sabigii iyo kii waallaa iyo safiihii iyo dee weligooda oo caqdigan u sameeyo mooyaane ayagu waxba ma caqdin karaan shuruud mustaciiri inaani waa laba atacyiinu inuu cayiman yahay wa idlaaqu tasarufi tasarufkiisuna waa inuu sii daysan yahay shuruud lmucaar shaygan lays ammaanaysiinaya shuruuddiisa shuruudulmacaari arbacatu waa afar an yastafiida almustaciiru manfacatahu waa in mustaciir manfacadiisa uu oofsanayaa wa an takuuna mubaaxa manfacadani waa inay tahay mid bannaan wa an takuuna maqsuuda shay maqsuudaana waa inay tahay wa an yakuuna alintifaacu bihi waa in intifaacsigiisa iyo dheefsigiisuna uu yahay maca baqaayihi isagoo shaygii baaqi noqonaya oo jiraya oon istihraag galayninna waa inay sii jirayaan waxa uu leeyahay sheekhu shuruudda shaygan la is-ammaanaysiinayana waa afar horta mustaciir waa inuu manfacadiisa ka faa'iidaysanayaa oo haddii aanu manfaco hadda laga faa'iidaysanayaba aanu lahayn icaaradiisu ma ansaxayso oo wax nafciya baan ku jirin amaba yacni dee wuxuu qofku ammaanaysanayu cid kale u doonayo ee waa in qofkan ammaanaysanayaa isagu uu manfacada oofsanayaa waxaa kaloo shardiya manfacadaasi inay tahay mid mubaaxo ah oo bannaan haddii aanay mid mubaaxo ah oo bannaan aanay ahayna lama oggola oo masalan dee haddii markaa hool iyo meel aad leedahay markaa raqsi iyo markaa isdhexgal rag iyo dumar iyo waxaanana in lagu sameeyo aad u ammaanaysiinaysa ma ansaxayso ee waa inay manfacadana shay mubaax tahay ama yacni aalaadkii markaa uu la tumayey aalaadki lahwigii iyonay caradoodu ma ansaxayso waayo manfacadooda aan mubaaxo ahayn waa inay maqsuuda ay tahay oo wax markaas yacni manfaca maqsuuda oo loo qasdinayo waa inay tahay ee masalan shay yaroo ubaxohoo kale yacni halkaa ku yar qurxiyo halkaa ka lul yacni manfaca maqsuuda ma laha markaa manfaco maqsuudaana waa inuu leeyahay waxaa kaloo shardiga in intifaacsigan shayga la intifaacsanayaana yahay baaqi ahaansho shayga oo noqonaya oo shay intifaacan ku dhammaanaya waa inaanu ahayn ee shay inta la intifaacsado cayntiisii soo hadhaysa waa inuu yahay masalan waxaan ku ammaanaysiiyey ku caariyaysiiyey kiloogaa bariiska kiloogaa sonkorta ah dee marka dabka lagu shubee la liqo waxba ka soo hadhi maayaan shamacaa inaad soo sheeto ama gaasa inaad soo sheetaa baan ku ammaanaysiiyey maya hibay gelaysaa baabulhibaya in laysa siiyo laakiin caariya waa maxay waa shay intaad intifaacsato aad soo celinayso markaa baabulcaliimo gelaya baabulhiba iyo siin buu gelayaa shuruud اlmucaari arbacatu afar an yastafiida almustaciiru kan ammaanaysanaya waa inuu ka faaidaysanaya manfacatahu manfacada iyo waxtarkiisa wa an takuuna mubaaxa manfacadaasi waa inay tahy mid bannaan wa an takuuna maqsuuda waa inay tahy mid loo qastin wa an yakuuna alintifaacu bihi intifaacsigiisa iyo dheefsigiisa waa inuu yahay maca baqaayihi shayga oo baaqi noqonaya waa in dheef la dheefsanaya shuruudu si- shardu siiqati alcaariya siiqada caariyada shardigeeda shardu siiqati alcaariya caariyada siiqadeeda shardigeeduna waxa weeye lafdun dhawaq iyo hadal yushciruku dareensiin bilidni ogolaansho filintifaacsi dheefsiga laysu idmay ow bialabihi ama dalabkiisa iyo doonitaankiisa waa inuu ku yimaadaa maca lafdil aakhari iyadoo ka kalena uu ku hadlay ow ficlihi ama uu sameeyey waxa uu leeyahay sheekhu siiqada caariyada waxa weeye shardigeedu waa inuunu yimaadaa lafdi iyo dhawaq qofkan dareensiinaya in loo idmay shaygan inuu intifaacsado shayga waan ku ammaanaysiiyey oo kale amaa waa inuu ku yimaadaa dalab uu yidhi acirnii shaygani ammaanaysii oo kii kalena wuri waan ku ammaanaysiiyey dalab iyo jawaabuu kii kale yidhi waan ku ammaanaysiiyey ama ficil isagoon hadalba raacinin iyo ammaanaysii iyo inuu u dhiibo siiqaduna waa taa shardu siiqati alcaariya waa lafdun yushciruku dareensiin bilidni idan iyo fasax fi lintifaaci shaygan dheefsigiisa la idmay ow bialabihi ama doonitaankiisa ayuu ku iman uu qofkii mustaciirka ahaa doono maca lafdil aakhari kii kale oo isaguna ku dhawaaqa aw ficli ama kii kaloo sameeyadu shayga u dhiiba suuratu lcaariya caariyada suuradeedu suuratu lcaariya an yaquula zaydun licamrin waa inuu zayd camar ku yidhaahdo acartuka niyow waxaan ku ammaanisiy haada thawba maradan litalbasahu si aad u xidhato oo fa yaquulu camru naw yidhaha qabiltu waan aqbalay aw yaqbida ama aanu odhanin waan aqbalay gacanta uu ku dhigo waxau leeyahay siiqaduna ee suurada caariyadu waxa weeye inuu yidhaahdo zayd baa camar wuxuu ku odhanayaa maradan ayaan ku ammaanaysay si aad u xidhato xillidhacameedkan mise koorkanaan ku hayso xillidhacameedkan si aad u xidhato dabeedna camar u odhanayn waan aqbalay ama gacantuunbuu shaygii ku dhigayaa siiqatulcariya waxaa la odhan oo la qoraya alxamdu lilah acaara zaydun camra thawban qutniyan wuxuu ammaanaysiiyey ninka zayd la yidhaha camar maro qutni ah waa midxafa oo yacni shay markaa la hilaabta ah duulu sabcata adruucin wa cardu arbacata adruucin oo dherarkiisu yahay toddoba dhudhun bararkiisu afar dhudhun yahay rafiicu lghasli safiiqu nas aada isu haystaa wayasibu maa yaliiqu bihi yacni wuxuu ku sifayn wax markaa u habboon arrinkaana markaa tasdiiqan sharciyan buu ku sameeyey waxaan uu qiray inuu gacantiisa wej caariya ugu jira caariya saxiixa sharciya maqbuuda biyadi lmustaciir biidni ilmaalik waadina fi lintifaaci biha maca alxifdi waasiyaana isagoo ilaalinoo dhowra shayga deedna waa la taariikhaynaya suuratu lcaariya waxa wey yaquula zaydun licamrin acartuka adathaba litalbasahu si aad u xidhato oo fa yaquula camru now idhaa qabiltu waan aqbalay aw yaqbida ama uu gacanta ku dhigo alqasbu qasbiga iyo dhaci ayuu kitaab yahay qasbigu waa dhaca iyo boobka alqasbu luqatan akhdu shayi shayga oo dulman si dulmi ah loo qaato ayaa la yidhaahdaa wa sharcanna istiilaa'un waa qabsasho calaa xaqi lghayri cid kale xaqeeda la qabsado bigayri xaqin xaqdarrana lagu qabsado waxa uu leeyahay sheekhu qasbiga iyo dhacu xagga luqada waxaa la dhahaa shay dulmi iyo xaqdarro loo qaato ayaa la yidhaahdaa idan marka ay sidaa tahay ee xagga luqa ahaan dee sariqadii iyo boobkii iyo lacararkii iyo waa soo wada gelayaan oo sariqo iyo nahb iyo ikhtilaas iyo waa soo wada gelayaan sharcanna wuxuu yidhi waa istiilaa waa qabsasho iyo ku duldegid calaa xaqi alghayri xaq cid kale lede walow manfacaba ha ahaade ee oo bikayri xaqin xaqdarro lagu qaato waxaa dhaha istiilaa qofka oo qabsada waxaa la yaadhiya wixii istiilaa lagu tirin karo oo isagoo markaa gaadhigii fuula isagoo markaa dhulkii dul degaa isagoo markaa alaabtii manquulka ahayd qaata oo rartaa istiilaa bay noqonaysaa calaa xaqi alkhayr xaq cid kale leedahay walow manfacaba ha ahaadee masalan dee suuq meeluu ka fadhiyey ama masaajid meeluu ka fadhiyey oo uu markaa ka yar kacay oo masalan doonaya inuu markaa ama wasaq yar iska soo turo ama wax yar haddaad ka fadhiisto ad ka qabsato yacni waa manfacaya ikhtisaas oo dhac bay noqonaysaa bikayri xaqin buu ina yidhi xaq darro maxaa halaga ka baxay dee shaygaad caariyada u qaadatay ama shaygaad soom iyo baayacaad u qaadatay shaygani waa imisa ayaad leedahay oo kor baad u qaaday qasbi ma noqonayso waayo xaqdarro maad qaadin xaq baad u qaado shaygi baad baayacaysa iska eegaysa waxaa kaloo ay sii raaciyeen jihaaran si muuqatana aada u qaadato ayay raaciyaan oo macnaha maxay ku saarayaan sariqada oo kale oo sariqada iyada jihaaran looma qaato e qarsoodi baa loo qaataa iyo si hoosoosiyo si aanu qofku ku arkaynin oo waxaa la yidhaha sariqada marka la tacriifinayo akhdu shayi min xirsi mili khufya shay la qaato oo shayga la midkaa meeshii lagu ilaalin jiray laga qaato oo khufyo iyo qarsoodina loo qaataa baa tuuga la yidhaahdaa tanna waa waxaa markaa la boobayo markaa haddii uu dhufsaduu tow la yidhaahdo nahab iyo ikhtilaasiya bay noqotaa haddii awood iyo baawar markaa uu istaawinayana qasbigaasay noqonaysaa sariqaduna waa taa hoosta loo xadiyo waxaana la yidhahdaa xikmadda tuugga un gacanta loo jarayeen kuwan kale gacanta loo jaraynin waxay yidhahdaan maadaama oo tuugadu ay qarsoodigaa tahay dadkii oo dhan buu argagaxgelinaya cid beri a baa la tuhmayaa dhibaato fara badan baa soo gaadhaysa markaa dhibtiisa ayaa badan kaa hoosu dhacaya dhibtiisa ayaa badan sidaa daraaddeed baa isaga munaasib ay u noqotay in gacanta la gooyo laakiin kuwan kale iyaga waa la ogaanayaayoo isagu waa la qabanayaa oo siyaalo kale ayaa la isaga celinayaa wuu gaabiyey sheekhu qasbiga oo sidii uu abwaabtii kale uga hadlayey ugama u hadlin oo xukunkiisii oo kale ma tilmaamin oo markaa lagu tilmaamay inuu yahay markaa shay dulmiya oo xaaraan ah dulmantaasaa laga qaadanayaa waayo waakii xadiid qusigu lahaa ilaahay baa yidhi yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu hays dulmiina iyo in allah xarama calaykum dimaa'akum waxday ka xaaraam yeelay ilaahay gurigiinna dhiigagiinna xoolihiinna acraaddiinna sida maalintiinnan bishiinnan iyo beledkiinnan xukunkiisuna waa xaaraan arkaanta qasbiga waxaa la yidhaha kaasib waa dhace maqsuubu minhu kii laga dhacayey maqsuub iyo shaygii la dhacayey culamada qaar baa qasbigana ku daro oo isagu ma laha siiqe eh siiqadiisu isaga waxa weeye waa qasbigiiyo dhiciddaasun marka waa qaasib dhace maqsuub minhu kii laga dhacayey maqsuub shaygii la dhacayay iyo qasbiga lafdiisii oo marka intaaba la helo ayuu qasbigiina imanayaa suuratulqasbi qasbiga iyo dhaca suuradiisu an yarkaba zaydun waa inuu daabata camrin fuulaa bikayri idnihi idan la'aantiisa waa inuu ku fuulaa daabbo uu nin kale leeyahay gaadhi uu nin kale leeyahay ayuunbuu markaa dulbaxaya isagoonu idnin markuu la hadlana waa naga daabulay hadalko deetana waa iska kaxaysanaya qasbigu waa kaa ama jaga nin kale leeyahay buu markaa iska duldegayaa waxaa kaloo ah qasbi ay ku tilmaamaan qof masalan kaa xishoonaya iska kaysii waxaa haddaad tidhaahdo oo aad og tahay markaa inuu kaa xishoonayo oo aanu kuu diidi karaynin oo xishood uu kugu siiyo ayayna qasbi bay noqonaysaa culammadu waxay dhahden maa ukhida calaa wajhi alxayaa'i fahuwa xaraam wixii xishood lagu qaato wax xaaraan qof faaxiditiin oo kale oo kale xishoonaysaan shaygan iska kaysii ee waayo qaada buuhi raallina kamaaha inuu ku idhaa ku siin maayo xishoodkaa idiin dhexeeya iyo xurmadaa iyo qadarintaasa u diidaysa qasbi bay noqonaysaa suurat lqasbi an yarkaba zaydun daabat camri waynu bigayri idni ku fuulaan ashufca shufcada waxaa la yidhaahdo ayuu halkana sheekhu inooga hadlaya ashufcatu luqatan addamu waa isugeyn wa sharcanna waa xaqu tamallukin waa xaq milkin ah qahriyin oo qahriya qasab ah oo yahbutu lishariiki alqadiim shariigii hore ugu sugmaya calaa shariiki alxaadid shariiga cusub fii maa shayi mulika biciwadin wax kala bedelasho lagu milkiyey waxau leeyahay sheekhu shufcadu waxa weeye xagga luqahaan addamu oo shafaca kada bimacnaa shafaca kada ilaa kada bimacnaa wuu dumo wuu geeye weeye xagga sharcigana waxa weeye waa xaq ah milkin waa xaq ah wax milkin weliba qahri ahoo yacnii biduuni ikhtiyaar kugu sugmaya iminka dhaxalka oo kale si qahriya buu kugu sugmayaa oo bimacnaa wax khiyaarkaaga kuugu soo gelaya ma aha waxaanuu sugmayaa shariiggii iyo kii maaliggii hore ayaa wuxuu ugu sugmayaa shariigan iyo kan lalahahan cusub ayuu ugu sugmayaa wixii lagu mulkiyey weliba mucaawado iyo wax isku beddelasho masalan ka soo qaad laba nin ayaa guri bay wada leeyihiin masalan maxamed iyo axmed baa la yidhaahdaa axmed baa gurigiisii ka ibi nin cali la yidhaahdo qaybtiisii way kala barh bay u lahaayeen axmed baa qaybtiisii nin cali la yidhaha ka iibiyey markaa waxaynu leenahay maxamed waxa u sugan inuu qaybtanuu axmed iibiyo cali ka iibiyey inuu la soo wada wareegu wada qaato oo waa xaqu tamallukin qahriyin yahbutu lishariiki alqadiim shariigii hore maxamedkii hore eeg maxamed shariik qadiima weeye yuu wax la lahaa axmed buu la lahaa calaa shariiki alxaadid shariiggan iminka soo galay ee wax la yeeshay maxamed wax la yeeshay ee caliya ayuu ku dul sugmayaa oo uu ka soo ceshanayaa waana fii maa mulika biciwadin waa wixii ciwadna lagu mulkiye masalan uu sii iibiyey oo kale waa markuu axmed sii iibiyey oo kale laakiin hadduu axmed dhinto oo masalan inaanu dhalay dhaxalkii sii yeesho ma soo shufcaysan karo waa fiimaa mulika biciwadi waa marka uu yacni shaygii sii iibiyo qofka kale soo galay meesha ciwad iyo waxbixin ku soo galo rawacni waa xaqu tamallukin waa xaq milkin qahriyin oo qahriya oo yahbutu lishariiki alqadiim u sugmi calaa shariiki alxaadid lalahahan dambe ayuu ugu sugmi waana fiimaa shayga mulika biciwadin lagu milkiyey ciwad iyo wax kala bedelasho arkaanu shufca shufcada haddaba arkaanteeda iyo tiirarka ay ka kooban tahay arkaanu shufcati alaaatun waa saddex shafiicun waa ka shufcaysanaya wa mashfuucun shaygan la shufcaysanayo wa mashfuucun minhu iyo kan laga soo ceshanayo laga soo shufcaysanayo waa shafiic oo waa kan shayga iskula wada wareegi miaalkeenni maxamed oo kale ah mashfuuc waa shayga la shufcaysanayo waa daartaa barhkeedaa uu sii iibiyey mashfuucu minhu miaalkeenni sareenni waa caligii aynu nidhi waa laga sii iibiyo kale bacdu fuqahaa shaaficiya waxay dhahan aakhid wamaakhud wamaakhud minhu halkaa imika shafiic mashfuuc iyo mashfuuc minhu aynu nidhi ayaa waxay yidhahdaan aakhid ma'khuud iyo ma'khuud minhu waa isla halkii uun shardu shafiici waa kownuhu shariikan kan waxa shufcaysanaya shardu shafiici markaa shardu shafiici waa kownuhu shariikan waa inuu yahay shariik waxa uu leeyahay sheekhu shardiga kan waxa shufcaysanaya waa inuu shariik yahay macnaha shurkatu shuyuuc ama khuldatu shuyuuc shay isku faafsan oo saa isugu dhex jira marka uu shariik kula ahaa qofkan kale ayuunu soo shufcaysan karaa oo shaaficiyaha iyagu waxay qabaan shufcatuljaar inaanay jirin oo bakhaarkii kugu xigay haddii reerkii lahaa iibiyo ama gurigii kugu xigay reerkii lahaa hadduu iibiyo ma soo shufcaysan karti illa waxba ma wada lihidine bacd fuqahaa waxay leeyihin hadday maraafiqda wadaagaan baad soo shufcaysan kartaa xanafiyadoo kalena jaarku inuu shufcaysan karo daarta jaarkiisa ayay iyaguna sugaan xadiid saxiixana waxa uu ahaa nebigu sala la alay sl shufcada wuxuu ku xukumay shayga aan la qaybin haddiise xuduudu dhacdo waddooyinka la kala kaxeeyo falaa shufca wax shufcaahi ma jirto shuruud mashfuuci shaygan la shufcaysanayo shuruuddiisa shuruudulmashfuuci shaygan la shufcaysanayo shuruuddiisu alaaatu waa saddex an yakuuna waa inuu yahay mima yaqbalu lqisma wax qaybin aqbalaya waa inuu yahay wa an yakuuna mima laa yunqalu min alard waxa aan la rarin ee dhulkaa waa inuu yahay wa an yumlaka biciwadin waana in ciwad lagu milkiyaa waxa uu sheekhu leeyahay shuruudda shaygan la shufcaysanayo waa saddex ka koowaad weeyaane waa in shay la kala qaybin karaya uu yahay shayga haddaan la kala qaybin karayna shufco male tusaale ahaan waxay wada leeyihiin hal maqsin oo bakhaara ama dukaana waxay leeyihiin haddii shaygaasi kala qaybsamayo oo uu laba bakhaar ama laba dukaan noqonayo oo mid kastabana manfacadiisii ay joogaysoonay buraynin masalan kaba soo qaad waa afar mitir dhexda in laga kala gooyo laba mitirna kan qaato laba mitirna kan qaato hadduu shay sidaa aqbalaya yahay inuu shufcaystaa way u furan tahay oo iskula wada wareego haddiise shaygu aanu qaybsamaynin oo masalan uu yahayba hal mitir ama laba mitirboo haddii laga kala dhigo oo la kala qaybiyo oo gidaar loo sameeyo manfacadiisi ay burayso ma soo shufcaysan karaya bay leeyihiin yacni waxaa laga yaabaa inuu markaa qofku fahmi waayo u idhaahdo maxay tahay ujeeddada shaygii weynaa ee kala qaybsanayana loo yidhi ha shufcayso shaygaan kala qaybsamayna yaanu shufcaysanin waxay dabagelaysaa taa fahamkeedu macnaa waxaan laga ordayo xikmaddan ku jirta shufcada ee qofkani shaygan isugula wada wareegaya waa maxay qowlka raajixa shaaficiyadu waxa weeye oo ay ku cilaynayaan waxaan la leeyahay qofkani ha isugula wareego waxa laga ordayaa ama la dafcinayaa meeshan kala qaybsamaysa dee qarash baa meesha ka soo baxay markaa la kala qaybiyo gidaar baa la wada dhisayaa masalan waxa la gidaar baynu dhisanaynaa inoo dhexeeya waxaa laga yaabaa ninkani inaanay isu garanaynin si ay kii hore isu garanayeen ay isu dhex seexanayeen alaabta isu dhex dhiganayeen dabeetana waxaa iman karta inuu dhaa inoo kala jar innaga gidaar baynu dhisanaynaa adna intaada bixi waxaa laga yaabaa suuligii inuu mid dhinaciisa maro oo kan kale suuli u baahdo waxaa laga yaaba albaabkii inuu mid dhinaciisa maro kan kalena dhinaciisii uu albaab dambe u baahdo macnaha waxay leeyihiin ujeeddadan shufcadu waxa weeye dararka iyo dhibta ka imanaya maraafiqda la soo kordhinaya qarashkaa darteed ayuu qofkani u shufcaysanayaa oo waa shaygii kala qaybsamayay dee waa laga aamin markaa qarashkii gidaarkii dhexe iyo maraafiqdii iyo albaabadii wixii la soo kordhinayay idan sidaa daraaddeed baa waxay leeyihiin markay meeshu kala qaybsamayso ayuunbay shubca ku sugmaysaa shaygu haddaanu kala qaybsanin shubca ku sugmi mayso halka madaahibta kale iyo qowl madhabka lafdiisa ahiba uu qabuu leeyahay maye waxaan loo shufcaysanaya meesha laga saarayaa waxa weeye in jaarxumo iyo is-afgaran waa meesha ka soo baxo oo labada waxaaba sii daran bay leeyahay kan haddii laysqabto waaba la kala qaybsanayaae oo ninkan cusub haddii laysafgaran waayo qarash kastaa soo bax waa la kala qaybsanayaae waxa ugu darani waxa weeye meel yaroon kala qaybsanayno qof dabeecad xuna isugu soo gasheen idan waxay leeyihin waa suu'ul jiwaarka iyo ku dhibaatowga markaa qofkaa jaarkaydan iskaraynin aad ku dhibaatoobaysa weeyaan ujeeddadiio shaygii xataa aan kala qaybsanayn shubcadii waa ka sugmaysaa marka an yakuuna mima yaqbalu lqisma waa inuu yahay mid aqbalaya kala qaybinta wa an yakuuna mima laa yunqalu min alard waa inuu yahay waxyaalaha aan la rarin ee dhulka iyo wixii la mida dee dhulka iyo wixii raacsanaa dhismayaashii iyo wixii la mida waa inuu yahay dee haddaad gadbadberiisa wada leedihiin oo intiisii mid ka iibiyo dee waa shufcaysay meesha ma taallo ee adna waxa weeye haafgaaga bac ku shubo ka naafkiisa bac ku shubto ha qato meeshii iska lulasho iyo darar baan ku jirin nin walba intiisa ila hallalaaso kaariyoona ha saarto weeye wa an yumlaka biciwadin waana in ciwad lagu milkiyaayo masalan ninkan shariigan cusub ee meesha soo galay waa inuu ku soo galaa wax siin uu ninkan siiyey oo mase iibsi uu iibsaday oo kale laakiin haddaan ciwad jiray masalan wuu dhaxlay waa u dardaarmay wuu hibeeyey hibe bilaa hawaabiyo bilaa abaara shufco markaa ma gelayso waayo shufco wuxuu qofkani ku shubcaysaa waxa weeye wixii qofkani uu bixiyey inuu siiyo idhaa meeshan imisaa lagaa siiyey boqol kun baa layga siiyey boqolkii kuwaa kaase qaada lacagtaadioo anaa meeshii la wada wareegay laakiin qofka haddii looba hibeeyey yacni waxaad siisaa meeshii ma yaalla amagu dhaxlayba shuruudu lmashruuci alaaatu waa sida an yakuuna mima yaqbalu lqisma waa inuu yahay mid aqbalay qaybin wa an yakuuna waa inay mima laa yunqalu waxaan la reen min alardi dhulka wa an yumlaka biciwadin ciwadna iyo wax kala bedelashana waa in lagu milkiyaa shuruudu lmashruuci minhu kan mashruucu minhuga ee laga soo shufcaysanayo shuruuddiisa shardulmashruuci minhu kan laga shufcaysanayo shardigiisu waxa weeye taahuru sababi mulkihi milkigiisa sababtiisu waa inay ka dambaysay can sababi milki shafiic ka wax shufcaysanaya sababta wax ku mulkiyey waa inuu ka dambeeyaa oo masalan waxaynu leedahay waxaa shardi ah waa inuu dambeeyo sababta milkigii kan laga soo shufcaysanaya sababta milkigiisu waa inay ka wax shufcaysanayaan sababtiisa ay ka dambayso oo masalan laba qof ayaa wax wada lahaa mid baa iibiyey intiisoo nin buu ka iibiyey kii kalena intiisii buu iibiyey dee kii dambee meesha soo galay kii hore ee uu kaba kaba horreeyey kama shubcaysan karo kama shubcaysan karo eeg laba nin ayaa meel wada lahaa dee mid waliba meeshiisii buu iibiyey masalan waxay leeyihiin laba qof ayaa wax wada lahaa mid baa nasiibkiisii bishardi alkhiyaar masalan ku iibiyey waa iibiyey khiyaaru shardina u dhigtay kii kalena zamankii wakhtigii khiyaarka ayuu nasiibkiisii iibiyo isagu way kala socdeen shufcadu waxay leeyahay kan hore iibsadaha hore shufca way u sugnaanaysaayo waayo sababta milkigiisa ayaa sababta ka labaad ka horraysay laakiin ka labaad ma shufcaysan karo macnaha labadii qofee midba walba wax laga iibiyey kii dambeeyey ee shayga laga horibiyey kii hore kama shufcaysan kara wey macnaheedu shardulmashruuci minhu waxa weeye ta'ahuru sababu sababi milkihi sababta milkigiisu waa inay ka dambaysaa can sababi milki sharci kan wax shufcaysanayaa sababta uu ku milkiyey waa inay ka laga shubcaysanaya dambeeya ee hadduu isagu kaba hor iibsaday kama soo shubcaysan karo masalan laba nin ayaa waxaadni ka soo qaadaar bay wada lahaayeen midi gelinkii hore u iibiyey qaybtiisii midna gelinkii dambe ayuu intiisii iibiyey ogobay ka iminka gelinka hore laga iibiyey yuu shariik kula yahay dee wuxuu shariik ku leeyahay ninkii hore kii horena shariigii kula ahaa ayuu shariik ku leeyahay kana geli kii dambe ayuu iibiyey intiisii oo shariig kalaa soo galay markaa kan hore wuu ka shufcaysan karaa kan kale waayo sababta milkigiisaa ka horraysay laakiin kan labaad ee casarka laga iibiyey kii gelinka hore laga iibiyey kama shufcaysan karo waayo dee sababta milkigiisaa sababta kan kale ka dambaysa شرط المشروع منه تأخر سبب ملك عن سبب ملك الشفيع سورة الشفعة أن يكون وإنه هذا بين الزيد وعمر دار أي كذا حيصاب فيبيع زيد حصته منها وكلها من بكر بكيم وفيقول عمرو لبكر لأخذت حصتك بشفعة بانكو قاتل oo wayaqbida bakrun ahamana lacagtii uu gacanta ku dhigo ow yarda ama uu kana noqdo bikownihi fii dimati camri inuu noqdo ow yaqdiya lahu lqaadi bishufca ama inuu xukumo suuratu shufca waxa weeye nin zayd la yidhaah iyo nin camar la yidhaahdo ayaa daar baa ka wada dhexaysay ninkii zayd la odhan jiray baa soo cararay oo kala barh bay u lahaynoo barhkiisii shiqsi baa la yidhaha markaa aggan awaadii fiqiga shiqsi baa la yidhaha qaybka xisadiisii ama shiqsigiisii uu daarta ku laha abubakar ka yimi ogobay markaa camar waa shariigii qadiimkahaye zayd la shariigga ahaa bakrina waa shariiggii xaadidkaah ee hadda soo darriyey camar baa bakar wuxu odhanaya niyow xisadan lagaa iibiyey shufcaan ku qaatay lacagteedana lagaa siiyeyna waa tanaho dabeetana bakarna lacagtiisa ayuu qaadanayaa amaa wuxuu ka raalli noqonayaaba lacagta inuu camar u hayo waxba ma lehee sow adigu maad goosanin macnaha dee dad sharci isla yaqaana baynu ka hadlayna sow maad goosanin inaad la wada wareegto maya lacagtan anaa kuu soo doorana iyahay amaaba waa laysqabtayoo meel suuqahoo la yar jeclaysanayo weeyaanoo geeskaa laystaray dabeetana maxkamad baa la ysla galay qaadiga ayaa dabeetna xukumay odhanaya waxaan u xukumay ninkaas shufca inuu ku qaato haddana lacagtaadii qaado suuratu shufca an yakuuna bayna zaydin wa camrin daarun oo fa yabiica zaydu xisatu minha min bakrin buu ka iibin fayaquul camruna dabe libakrin uu ku leha akhadtu xisataka bishufca baan ku qaatay wayaqbida bakru ahmana lacagtii uu gacanta ku dhigo aw yarda ama u karaado bikownihi lacagtii fii dimati camri inay noqoto aw yaqdiya lahu laqaadi bishufca inuu xukumo صيغة الشفعة الحمد لله وبعد فقد أخذ عمرو بالشفعة من بكر camal shufco wuxuu kaga qaatay bakar almushtara shaygii laga almushtara ee u iibsaday jamiica mashtara wuxuu iibsaday dhammaanteed wa huwa nisfu min adaari almacruufa almushtaraka waa niskii uu ku lahaa daartii macruufada ahayd ee u dhaxaysay bayna camrin wa bayna shariikihi fiiha wahuwa zayd watamallaka dalika wuxuu ku mulkiyey bishufcati sharciya wadalika cala alfawri cinda simaacihi bishiraa'i tilka alxisa si deg dega markii uu maqnayntaa la iibsaday iibsay wasallama ila almushtari wuxuu u dhiibay mil milu haman mila haman aladii dafacu ila albaayic lacagtii u dhiibay isaguna kaka iibiyey buu u dhiibay wa qabda tilka alxisa almaakuda bishufca gacanta ayuu ku dhigay wa saarad milkan min amlaakihi walaa yastaxiqu axadun fiiha xaqan uma yu'araqu deedna taarikhdii baa loo yeelaya dacwadeeduna halkaasay ku sii qoranta alqiraad qiraadka waxaa la yidhaahdo ayuu halkan sheekhu inooga hadlayaa oo mudaarabana la yidhaahdo qiraad iyo mudaaraba labadaba waa la yidhaahdaa alqiraadu luqatan mushtaqun min alqardi ayaa laga keenay wahuwa alqaطcu waa jarid wa sharcana tawkiilu maalikin maalik wakaalashadii baa la yidhaahdaa bijacli maalihi maca jacli maalihi isagoo maalkiisiina yeeli biyaddi aakhara ama wuxuu ku wakaalan bijacli maalihi inuu biyaddi aakhara mid kale gacantiisa geliyo liyatajira fiihi si uu ugu tijaareeyo waalribxu mushtarakun baynahumaa ribaxa iyo faa'iidaduna ay u noqoto mid ka dhaxaysa tijaarada qiraadka ama mudaaraba oo min adarbi fi lardi isaguna ka yimi oo yacnii safarka tijaaro loo safraya waidaa darabtum fi lard laysa calaykum jaan tabtagu fadla min rabbikum yacni waxa weeye waa wada shaqaysigaa qofna xoolaha leeyahay qofna xoogga iyo farsamada leeyahay waana waxyaalo dadku aada ugu baahan yihiin waa nooc min anwaaci tijaara waa wax qabla lislaami jiray oo xataa jaahiliyaddii ay samayn jireen waana shay dadku biamasilxaja ay u qabaanoo waayo waxaa la arkaa qof farsamo yaqaana oo shidaara oo si fiican wuxu soo saaraa inaanu lacag gacanta ku haynin waxaa laga yaabaa miday iska agrasaysan tahayna inaanu laba shay kala iibin karaynin idan labadiibaa markaa la ysaga faa'iidaynayaayoo xoolaha kan iska agrasaysanu geesu u qaada garan layahay iyo ninkan shidaarkaa ee wax walba garanayee isaguna meeluu wax ka gaadho waaye labadaasaa la ysu geynayaa xoolihii kan iyo xooggii kan taasaa dabeetana lagu wada shaqaysanaya markaa wuxuu leeyahay alqiraadu luqatan mushtaqun min alqardi wahuwa alqaطcu waa jarid maxaa loogu magacaabayaa baa leeyahay maaligan ayaa caamilka shay ribixaa buu u jarayaa sharci ahaanna waa tawkiilu maalikin qof maaligahoo wax leh ama qofkaa maaligaa kii maqaamkiisa taagnaayo se weligii oo kale ah ayaa muxuu ku wakiilan bijacli maalihi maalkiisa ayuu biyaddi aakhara mid kaleu gacanta u gelin oo kaa kalee gacanta loo gelinayaana siduu odhanaya liyatajira fiihi si ugu tijaariyo ugu shaqeeyo wa ribxu mushtaraku baynahuma wixii ka soo baxaana inuu dhexdooda noqdo arkaanu lqiraad qiraadka arkaantiisa arkaanulqiraadi sittatun waa lix maalikun mid wax leh wa caamilun shaqeeye wa maalun xoolo wa camalun iyo shaqadii wa ribxun faa'iido wa siiqatun iyo siiqadii waxau leeyahay sheekhu arkaanta qiraadku waa lix waa maaligoo waa mid wax leh caamilkii waa labadii caqdiga wada gelaya caamilkii oo kii ka shaqaynaya ah mudaaribii mudaarib maalkii iyo camalkii iyo ku shaqayntii iyo ribixii iyo siiqadii waxaad mooddaa arkaantu inay maaliga iyo caamilka iyo maalka tahay camalka iyo ribixu iyo siiqada camalka iyo ribixu waa wixii ka imanaya marka caqdigaa iyo heshiiskaasi dhaco ayaa camalka imanaya camalku markuu yimaadana dee ribix iyo khasaare midunbaa iman arkaan lqalaad sittatun maalikun wa caamilun wa maalun wa camalun wa ribxun wa siiqa shardu maaliki maali lqiraad shardiga kan leh xoolaha qiraadka lagu shaqaynaya shardigiisa shardu maaliki maalilqiraadi qiraadka maalkiisa kale shardigiisa waxaa weeye sixatu mubaasharatihi waa inay ansaxayso la baashiridiisu sixatu mubaasharatihi maa qaarada fiihi waxaanu qiraadka kula gelayo wuxuu isaga lafdiisu qaban karayo waa inay tahay oo bimacnaa kii safiiha ahaa kii sabiga ahaa kii majnuunka ahaa cidnaba xoolahooda cid kale uma dhiibi karaan waayo ayagii baan ku shaqayn karin inay cid kale yidhahdaan ku shaqeeyana maya laakiin weligoodu wuu leeyahay inuu markaa qiraad ugu sameeyo shardu maaliki maalilqiraadi waxa weeye sixatu mubaasharati inuu la baashiri karo la iman karo maa qaarada fiihi waxaanu qiraadka kula galay waa inuu la baashiri karaa shuruudu caamili ilqiraad qiraadka ka ka shaqaynaya shardigiis shuruudu caamili ilqiraad shuruudu caamili ilqiraadi alaaثatu waa saddex sixatu mubaasharati tasaruf almaaduuni fiihi linafsihi waa inay ansaxaysaa la baashirida tasarufka loo idmay linafsihi nafahantiisa waa inuu la baashiri karayaa wa tacyiinuhu waa inuu cayiman yahay wa an yastaqila bilcamali waa inuu camalkana la keliyoobaa waxau leeyahay sheekha shuruudda qofkan ka shaqaynaya qiraadka waa saddex waa inay ansaxayso tasarufkan loo idnay naf ahaantiisa waa inuu qabsan karay qofkii indhaha la'aa masalan dee naftiisa waxba uma qaban karo idan caamil qiraad ma noqon karo safiih waa inaanu noqonin mid tiisiiba laga joojiyey sabi iyo majnuun waa inaanu noqonin waa inuu mucayan yahay war xoolaha qaada oo kuwiinna mid ka mida ku shaqee maya waa in cidda ku shaqaynaysa ay mucayan tahay wa an yastaqila bilcamal waa inuu camalkana la keliyoobaa tasaruf u haystaa oo la yidhaha xoolii waa kaasi ku shaqee oo aan shardi xadaynaya aan lagu xidhin hebelna ha kula shaqeeyo ilowba ilow ha inankaana abtibaanu hay ama adeera ha kula shaqeeyo ma ansaxayso waa heshiin waayayaan dabeetana meeshii muran baa ka dhacaya shaygaa ha saa hanaga odhan iyo saa hanaga odhanin baa dhacaysa marka camalkana waa inuu la keliyoobaa shuruudu caamililqiraadi alaaatu waa saddex sixatu mubaasharati tasaruf tasarufku waa inuu la baashiri kara waa inay ansaxaysaa inuu la baashiro almaaduuna fiiha loo idnay linafsihi naf ahaantiisa waa inuu la baashiri karaa wa tacyiinu waa inuu cayiman yahay wa an yastaqila bilcamali camalkana waa inuu la keliyoobaa shuruudu maali lqiraad qiraadka maalkiisa shuruuddiisuna waxa weeye shuruudu maali lqiraadi alaaatu waasta an yakuuna naqdan waa inuu yahay lacag khaalisan oo khaalisa waan yakuuna macluuman jinsan wa qadran wa sifatan waa inuu yahay wa an yakuuna mucayanan waa inuu yahay biyadi lcaamili caamilkana gacanta loo geliyey waxau leeyahay sheekhu shuruudda xoolaha waxaa shardi ah inuu lacag yahay naqdan waa inuu yahay oo alaabooyin qiraad laguma galo khaalis weliba lacagtaasi waa inay tahay dee waa markii dahabka iyo fidada la isticmaalayoonay maqshuushii mid wax kale ku jiraan aanay noqonin waa inuu yahay macluuman xoolahan qiraadka lagu gelaya jinsi ahaan jinsiga ay yihiin waa inuu garanayaa qadarkooda waa inuu garanayaa sifadooda waa inuu garanayaa haddii jinsigooda xooluunbaan kuu dhiibay ay tahay ama lacaguun ay tahay qadarkeedii aan la garanayn sifadeedii aan la garanayn ma ansaxayo waana inuu mucayan yahayoo la yidhaahdaa lacagtaasaad ku shaqaynaysaa ee lacag baad ku shaqayn doontaa ee heshiiska inoo qor maya waa in la yidhaha lacagta intaase taasa baad ku shaqaynaysaa biyadi alcaamili waa inuu gacantiisana ku jiraa caamilka waa in gacanta loo geliyaa maya ee meesha niyow nin shaqadii garanayana waa tahay haddana adigu dadka degaankan u dhashay ma tihid ninkaa hebel la yidhaha baa kuu haynaya laakiin ku shaqee maya waa in isaga gacanta loo geliyaa shuruudu maalilqiradi alaaatu waa saddex an yakuuna naqda waa inuu yahay lacag khaalisan oo khaalisan wax kale ku dhex jirin wa an yakuuna macluuma waa inay shay la garaya jinsan wa qadran wa sifa wa an yakuuna mucayanan waa inuu yahay shay la cayimo waa kan la yidhi biyadi alcaamili qofkan shaqaynayana shay gacanta loo geliyey waa inuu yahay shuruudu camali lqiraad qiraadka camalkiisa shuruuddiisuna shuruudu camalilqiraadi inaani waa laba kownuu tijaara waa inuu yahay wa an laa yudayiqahu cala alcaamili caamilkana waa inaanu ku celiiriyin camalka qiraadka shuruuddiisu waa laba tijaaro waa inuu yahay oo wax ganacsi ahoo la rogayo la soo iibinayo la sii iibinayo waa inuu yahay waana inaanu ku cidhiidhiyin qofkan caamilkaa waa inaanu ku cidhiidhiyin hadduu yidhahdo lacagtaa ku shaqee laakiin niyow beriisunbaad wadaysaa dee cidhiiri buu geliyey qofku way xorriyadu hadduu beriis iibinayo hadduu maryo iibinayo hadduu gawaadhi iibinayo hadduu wax kale iibinayo isagu wax alliyaalyaa wixii u arkay inay markaa manficiyo faa'iida ka soo baxayso waa in xorriyad loo siiya keliya un dee waa in la yidhaha wax xalaala waan xaraan ahayn shuruudu camalilqaraadi isnaani waa laba kownuu tijaara waa inuu yahay wa an laa yudayiqu cala alcaamili waa inaanu ku codhiiriyin shuruudu ribxilqiraadi qiraadka ribciisa shuruuddiisa shuruudu ribxilqiraadi inaani waa laba kownuhu lahumaa waa inay labadoodu wada leeyihiin wa an yushrata lilcaamili min juzun macluumun waa in loo qadaraa oo minhu ka mida biljus-iya lagu garanayo jusnimo waxa uu leeyahay sheekhu ribixa iyo faa'iidada qiraadka shuruudda uu leeyahay waa laba waa midka koowaade waa in labadoodu ay ribixa wada yeelanayaani haddii la yidhaha xoolaha ku shaqey laakiin ribixa anigaa wada leh ama ribixoo dhan adiga ayaa leh maya qiraad ma noqonayso waa in ribixa kanna wax yeeshaa kanna wax yeeshaa haddii kaa amaabaynu haddii la yidhaha qofka waa in la yidhaahdaa adigu hooyoo lacagta waan ku ameeye ku soo shaqayso aniga raasmaalkayga unii soo celi oo baabulqiraad ay ka baxdaa laakiin qiraad marka la doonayo xoolahan qaad inoogu shaqey wixii inooga soo baxa inoo dhexeeya kasaa qiraad noqonaya laakiin anaa faa'iidada wada leh ee adigu mushaar qaado taasina waa ijaar waa ajiir buu noqonaya qofkaasi markaa kownuhu lahuma cid kale waa inaanay waxba ku yeelan ninkaasina nin beri hore aad ila soo shaqeeyo lacagtan wax badan ku lahaa weeyaani markaa tan beersanti baynu u jaraynaa maya yacani waxaa lagu mudan karaa un ribaxa waxa weeye waa shaqo iyo xoolo ayuunbaa lagu mudan karaa xataa waxaa ta'siiska la yidhaha laguma mudan karo islan waxaa dhacday iminka sharaa'iga qaarkood dad baa fikiraya oo waxbaa la dejinaya afkaar baa lala imanayaa shirkad baa dib dadkii xoolaa laga ururinaya shirkad baa la samaynaya xisatu taasiis waxa layaama soo gelayso ninkani waa mu'asis tan beersantii buu leeyay ninkii fikra daba keenay wey shirina kuma la shaqana kuma laha laakiin waxa leey waa maadaama ninkii mufakirkaa uu yahay waa in tan beersanta aynu siina ma jirto hadduu wax qabtay uu socday hal mar wixiisa ha loo qiimay ha la siiyo wixiisa marka la siiya hadduu lacag ahaan ugu soo darsanayo way u furantay laakiin xisatu ta'siis waxa la yidhaahdo xata alqawaaniin algarbiya way mamnuucday iska daa shareecada islaamka oo waxaa kaloo shardi ah caamilka jus macluumahoo la yaqaano oo jusnimo lagu garanayo waa inuu leeyahay waa maxay waxaad leedahay boqolkiiba wixii inoo soo baxa kala badh waxaad leedahay boqolkiiba wa saddex meeloodoo meel waxaad leedahay boqolkiiba afar meeloodoo meel waa wax jusnimo lagu garanayo laakiin haddii la yidhaha bil walba waxaad leedahay boqol dollar maya ma ansaxayso waayo inay wuxuuba boqol ha noqotaa waa dhici kartaa inay sooba bixi weydaan laga yaabo deetana dadka waxoodii u cuno idan markaa qofkaasi waxa la yaaliya wuxuu ku yeelanayaa aan ahayn ribaxa iyo faa'iidada mooyaane ma jirto mid kale ayaa iyaduna dhacdo oo runtii dhibteeda leh goorma ayuu yeelanayaa qofkani wixiisa goormuu yeelanayaa laba xaaladood bay sheegeenoo duhuur iyo qisma mar wuu muuqanayaayoo dee masalan waxa loo dhiibay kun dollar baa loo dhiibay oo isla markiiba waa dirayoo waxaa muuqatay dee alaabtii ayadoo badha taalla badhnawibiya isla markiiba saddex boqoloo dollar oo faa'iidabaa muuqatay horta duhuurkaa waa ugu sugmaysaa laakiin goorma ayuu milkinaya u xaqu leeya inuu qaato wuxuu qaadan karaa un marka xisaabtii la xidho ee tasfiya la sameeyo hadda iminka waxay sameeyaan isla markaaba markay saddexdaa boqol muuqato ayuu boqol iyo kontonkiisa jeebadda sii gashanaya dabeed maxaa hadhowto goormaa hadduu khasaare yimaado laga jarayaa waxa la yaaliya waxaa hadhowto hadhaayooba ee la waaye eeg waxalke waxa la yaaliya wixiiba ninkiibay markaa dusha ka wada dhacayaan xoolaa lahaa waa arrin qaladaad markaa maanta dadka shaqaynaya ay galaan duhuurkan maxaa ka faa'iide ah duhuurkanani waxaa ka faa'iide ah masalan haddiiba uu fasaqo maaligii uu fasaqo ama hadduu masalan hanti kugii dollar shan boqol la noqdo saddex boqoloo faa'iideyna ay muuqatay meesha ku jirtay dee intaa uu la noqday faa'iidadeedii ninkani wuu yeelanaya shaqaynay ila way muuqatee macnaa markaa duhuur waxaa kala jira iyo qisma iyo qaybin waa sidaa loo kala ogaadaa markaa ee aan dadka shaqaynaya markaba aanay jeebadda waxoogayga yara soo baxa intooda aanay sii goosanin shuruudu ribxi qiraadi inaani waa laba kownuhu lahumaa waa inuu labadooda u sugnaadaa wa an yushrata lilcaamili minhu caamilka waa in looga shardiyaa juzun macluumun minhu juz ka mida ribixa biljuziya lagu garanayo juziya iyo qaybnimo halkaa inoogu joogo